bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى alihi وsaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibhu watardaa casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa waa aayadda sideed iyo kontonaad ee min suurati الnisa allah waxau ihi subxaanah in allaha yaأmurukum an tuؤaduu اlأmaanaati ilىa ahliha waإida xakamtum bayna الnaasi an taxkumuu bاlcadl in allaha nicim maa yacidukum bih in allaha kaana samiica basiira allah waxau ihi subxaanah in allaha alle ya'murukum waxa uu idin farayaa an tu'adduu inaad u guddaan alamaanaati amaanooyinkii ilaa ahlihaa ehelkeeda inaad u guddaan ayaa allah idin amrayaa waidaa xakamtum waya'murukum waxa kaloo rabbi idin amrayaa idaa xakamtum ay idaa aradtum an taxkumuu markaad doontaan inaad kala xukuntaan bayna annaas dadka dhexdooda an taxkumuu inaad ku kala xukuntaan bilcadli cadaalad inaad ku kala xukuntaan ayaa allah idin amrayaa ina allaha alle nicimaa ay nicma shay-un shay baa wanaagsanaaday shaygaasoo yacidukum uu idinku waaninaya alle bihi shayga marka nicma maa waa nicmo iyo maa oo laysku idqaamoo la yidhi nicimmaa marka maada markaynu nakiro mawsuufo a ka dhigno jumlada yacidukum bih waa sifo oo waa shaygaas oo ilaahay idinku waaninayo haddii maada macrifo mawsuulo a laga dhigana jumladu waa silo oo markaana macnuhu waxa uu noqonayaa ina allaha alle nicimmaa ay nicma shay nicma aladii nicimmaa ay nicma aladii kiibaa wanaagsanaadoo nicmo lahaaday kaasoo yacidukum bih ilaahay idinku waaninayo ina allaha alle kaana waxau ahaada yahayna samiican kii maqal badan basiiran ee u arag badan wax walba yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey atiicu llah ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca wa ulil amri talada kuwa u saaxiibka ana ateeca minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fain tanaasactum haddii aada isku khilaaftaan fii shay-in shay farudduuhu u celiya shaygaas ila allaahi ilaahay xaggiisa u celiya iyo warasuuli rasuulka xaggiisa in kuntum haddii aada ahaateen tu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe haddii aada iimaan leedihiin alla iyo rasuulkiisa u celiya wixi aada isku qabataan alla waxau ihi dalika khayrun dalik ay raddu ilayhimaa xaggooda in wax loo celiyo alla iyo rasuulkiisa in loola noqdo wax alla wixii laysku qabto oo daalika ismu ishaaraha raddiga rudduuhuda laga fahmayo celi oo waxaad tidhaahdaa daalik celintaa ilaahay iyo rasuulkiisa wixii laysku qabto loo celinayaa khayrun sidaasaa khayr idiin ah oo wa axsanu una wanaagsan ta'wiilan xagga caaqibada iyo cidhibta dambe cidhib dambeedkana sidaasaa u wanaagsan labadan aayadood ilaahay waxa uu ku tilmaamay arrimo muhiim ah oo waxaa ugu horeeya wujuubu adaa'i alamaanaati ilaa ahliha wa cadamu tadyiiciha inay waajib tahay ammaanaadka ehelkooda in loo gudo oon la dayicin ina allaha ya'murukum an tu'adduu lamaanaati ilaa ahliha ammaanadu waa caam oo ashaasi jinsiyadii waxay qarqinaysaa oy caam yeelaysaa kulla amaana ammaano kasta ood xambaarto ha noqoto ammaanadu maa baynaka wa bayna allah ta ilaah iyo addoommadiisa udhaxaysa oo takaaliifta sharciga ah oo ruuxa muslimka awaamirta la faray iyo waxyaabaha loo diiday waa ammaana inuu gutaano waa waajib oo wixii la faray uu yeelo wixii loo diidana uu isaga tago waxaa kaloo ammaano ah maa baynaka wa bayna annaas adig iyo dadka wixii idin dhexeeya oo dadku waxay kugu aaminaan hadday shaqo tahay hadday sir iyo hadal lagu sheegay tahay hadday waxa weeyaan arrin kala tahay wixii lagugu aamino hadday tahay adduun laguu dhiibay wixii lagugu aaminay qowl iyo ficilba ciddii kugu aaminta waa inaad u guddo oonaad ka khiyaamayn xataa waxaa soo gelaya hadalka lagu sheego inaad cid kale sii gaadhsiisa hadday sir kugu tahay waa khiyaana waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waxa uu rasuulku yidhi idaa xadaaka arajulu bixadiidin uma altafat fahuwa amaana ninku hadduu arrintu kaaga sheekeeyo u daymoodo waa ammaanaya ilaali oo daymada u daymooday maxay daliil u tahay inaanu cid kale u ogolayn adiguna waxaa laga yaabaa wixii lagu sheegaba inaad boqolaal qof sii gaadhsiiso marka ashyaaduna dee waa kala duwan tahayo waxna waa ammaano lagugu sirayso lagugu aaminay waxna waa wax iska bablig oo caam ah marka wixii lagugu aamino ilaalintiisu waa waajib sifaadka muuminiintana waxaa ka mid ah ilaalinta ammaanada oo allah wuxuu ku tilmaamay sifaadka mu'miniinta jannada dhexlaya waaladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun waa kuwa ammaanooyinkooda iyo ballantoodaba ilaalinaya ee aan dayacayn rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay calaamaadka munaafiqiinta in ammaanada la khiyaameeyo aayat lmunaafiqi halaa calaamada munaafiqu waa saddex idaa xadaa kadab waidaa wacada akhlaf waidaa tumina khaan riwaayada kale waidaa khaasama fajar calaamada munaafiq lagu yaqaanaa waa saddex hadduu sheekaynayo been buu ku sheekaynayaa haddii uu ballan qaado wuu ka baxayaa haddii wax lagu aaminana wuu khiyaamaynayaa marka sifaatulmu'miniin waa ammaanada inay ilaaliyaan sifaatulmunaafiqiinna waa ammaanada inay dayacaan oo aanay daryeelin ammaanooyinka waxaa ka mid ah xilalka qofka haya min madaxweyne ilaa halka ugu hooseysa waa ammaana loo dhiibtay inuu xilkaa iyo taladaa ilaaliyaa waa ammaano ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa lagagala xisaabtamayo ilaalinta ammaanadaa xilkana waxaa kow ka ah oo lagu ilaalinayaa alxukmu bilcadl cadaalad dadka in lagu dhaqo oo lagu kala saaro waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl cadliga dadka deeqi kara ee waxa weeyaan ku wada fillaan karaana waa ilaahay sharcigiisa dadka in lagu xukumo lagu maamulo hada huwa alcadl qaanuun kale iyo distoor kale iyo shay kale oo cadli laga heli karaa ma jiro wax kastoo ka soo hadhayba dulmi iyo jawr baa ka buuxa ilaa sharciga alle mooyaane aayadda hore markaas waxaa ku jira cadligaas oo aada iyo aada muhim u ah oo ruux walba saaran xaakimiyo maxkuumba waxaana usii mudan dadka madaxda ah ee ummadda arrinkooda ilaahay gacanta u geliyey iyaga iyadoo dadkao dhan ba cadli laga rabo haddana iyagaa sii mudan oo muhiim ah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu طaacati اllahi wa طaacati الrasuuli wa uli اlamri min almu'miniin inay waajib tahay ilaahay in la aeeco rasuulkiisana la aeeco salى اllahu alayhi wasalam dadka talada hayana la adeeco oo laga dambeeyo dadka talada mas-uulka u ah ama u saaxiibka allabaa lagu fasiray alculamaa walumaraa madaxda muslimiinta iyo culimada ummadda oo madaxda muslimiintu waa ulul amri oo dee arrinkii siyaasadda ayaa gacantooda ku jirta marka waa ulul amri culimaduna waa ulul amri oo arrinkii diinta iyo shareecada islaamka ayaa gacanta ugu jirta marka labadaa qoloba in la ateeco waa layna faray laakiin aayadda waxaa laga dheeganayaa oo aynu ka fahmaynaa in daacada alle iyo daacada rasuulkuna ay tahay daaco mustaqil oo madax bannaan oo sideeda waajib u ah mar walba daacada ulul amriguna inaanay madax bannaanayn ee ay raacsan tahay ilaahay daacadiisa iyo daacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa halkaa laga fahmayaa in labada daaco ay kala duwan tahay oy midna mustaqil tahay madax bannaan midna ay tabaci tahoy raacsan tahay daaco kale waxaa laga fahmayaa atiicu llaha wa atiicu rasuul alle iyo rasuulkiisa daacadoodii labadaba ficilkii atiicuu baa la soo celiyey atiicu llaha wa atiicu rasuul waayo mid walba daacadiisu sideeday u madax bannaantay waajib u tahay laakiin ulul amriga wa atiicuu ulil amri lama odhan si laynoo dareensiiyey iyaga daacadoodu inaanay mar walba madax bannaanayne ay raacsan tahay uun fii taacati illahi wa taacati rasuul oo waxaa laga fahmayaa wa ulil amri minkum ulul amriga culimo iyo madaxba waxaa lagu adeecayaa fii maa ataacu llaha wa rasuulahu fiih waxay ilaah iyo rasuulkiisa iyagu ku adeecaan ee daaco iyo macruuf iyo wanaag ah ayaa iyagana lagu adeecayaa ee munkar lagu adeeci maayo oo hadday wareegto kusoo saaraan xaaraan ama shay baatil oon diin ahayn la odhan maayo dee madaxdii baa tidhi waayo amarka madaxda amar kalea ka horreeyo ka alle iyo rasuulkiisaa ka horreeyey marka hadday waafaqaanna waa cala ra'si walcayn waa la qaadanaya hadday khilaafaanna waxaa la odhanaya laa samca walaa taaca halkaas maqal iyo taaco kuma lihid waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi inama ataacatu fi lmacruuf waxa uun makhluuq lagu ateece lagaga dambeeyaa waa wixii macruuf ee sharciga waafaqsan laa aacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliq laakiin ilaaha khaaliqa ah macsiyadiisa makhluuq laguma ateeco daacada makhluuqu waxay ku qaydan tahay fii aacati illaahi wa rasuulih ee macsiyo lagu yeeli maayo haddaba culimada in lagu ateeco shariicada iyo diinta waa waajib laakiin waxaan diin ahayn hadday fatwoodaan oy sheegaan dee laga maqli maayo madaxdana in lagu ateeco wixii khayra waa waajib haddayse munkar iyo macsiyo mujtamaca amraan dee lagu adeeci maayo oo laga yeeli maayo haddaba labadaa aayadood haddaynu isu geyno labadu waxay kulminayaan xuquuqu raaci waraciya waxaana waajib ah in qolo walba xilkeeda ay gudato oo waajibkeeda ka soo baxdo xuquuqda raaciga qofka mas-uulkaee talada ummadda haya xaqa uu inagu leeyahay ilaahay aayaddan waa ku caddeeyey oo waa asamcu wataaca fi lmacruuf wixii wanaaga inaynu ku ateecno ynu ku taageero aynu kaga dambayno in ninka madaxda ah aan lagu bixin af iyo adintoona af inaan loogu bixin oo in la af laga adeeyo wax laga sheego dadka lagu kiciyo waa xaaraan gacanna inaan loogu bixin oo afkiiba intay soo dhaafto in gacan loola taga iyo hubna dee waa xaaraan dee afku hadduu xumaadana gacantu way xumaataa marka labadaba waa laynoo diiday arrinta noocaas ee sharcigu ina amrayna wanaaggeeda dee waaqica iyo mujtamacaadka waxay ku nool yihiin baabaynu dheefteeda ka dheegan karraa o aynu ka fahmi karraa oo ummadda wada socota madaxdeeda iyo mijaheedu dee way guulaysataa if iyo aakhiraba ummadda se layska hor keeno ama isku dhacdaa dee wanaag iyo khayr kama dheefto oo waxa maragmadoona maanta aynu ognahay dee ummadihii islaamka ee madaxdooda ku kacay dee xaalkoodu siduu yahay waddan walba maanta dad sharaf lahaa oo maal lahaa oo yacni gobonnimo iyo diin iyo dadnimoba tusaale ku ahaa ayaa maanta meelaha baytimaalo bay hoofaya oo meel walba maraya oo yacni cirdigoodii iyo caarkoodii iyo sharafkoodii meel walba uu bannaanka iyo bacadka u yaallaa maxaa sababay markii waddankoodii dee qasku ka dhacay ee ay is yidhaahdeen xaakimkii bedela ayaa iska dhaaf inay wax dhaamo keenaane intii ay haysteen bay waayeen wixii hore uga maqnaana horeba waa uga maqnaa idan halkaa maxaa laga garanayaa xataa qofka aan sharciga aqoon badan u lahayn wuxuu garan karaa ummadda muslimiinta iyo madaxdoodu wax ka fiicani ma jiro inay wada socoto oon laysku dirin ninka madaxweynihii hadduu khaldamana dadka ay taladu ka go-do ee ahlulxalli waalcaqdi hadday cuqaal yihiin iyo hadday culimo yihiinba inay u tagaan oo yidhaahdaan madaxweyne sidaan ina dhiqi mayse nagadaa hoos ay wax ugu sheegaan ilan banaanka haddaad microfon isla soo taagto waad carinaysaa oo uu kuu cadhoonaya on waxna qaban mayse laakiin markaad waxqabad iyo midho muuqda doonayso cidday khusayso u tag dadka ha u farin maatada iyo dhallinyarta iyo dumarka iyo shacabka fariin ha ugu dhiibin ila iyagu waxaa laga yaaba inay dhagaxun qaataan laakiin dadka wax qiimaynayee taladu ka go-do waa inay iyagu u tagaan oo waxa dantu ay ku jirta ay u sheegaan nidaamka islaamiga ee xaqi waa kaas marka xaqa madaxweynuhu uu leeyahay waxa barbar socda dee xaqii ummaddu lahayd oo ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadl oo madaxweynihii xaq hadduu u leeyahay maamuus iyo sharaf in lagu ateeco mujtamacuna wuxuu xaq ugu leeyahay cadaalad iyo sharci inuu ku dhaqu ku xukumo tusaale haddaynu soo qaadanno maanta jeelasheenna waxaa ka buuxa dad intay dhiig xaaraana daadiyeen oo waxa weeyaan dadkii dhiigga lahaa ay yidhaahdeen noo qisaasa oo labadii reerba ay ku heshiiyeen oo haddana jeelkaasinu isaga jiraya maxaynu ka baqananaa haddii qisaastii la fuliyo gaalada ay noo cadhoonoo odhan maxaa waxa weeyaan dadka u layseen oo gaalada ma ilaahay baynu raali gelinaa mise gaal waxaa dhacday dad waxa weeyaan qisaas waxa xidhnaa dil u xidhnaa oo qisaastiina lagu heshiiyey iyadoon la qisaasin ajashooda inay dhammaato jeelka ku dhinteen dee soo waajibku mu ahayn ilan marka lagu heshiiyey yaa fulinaya waa dowladda marka dowladdu inay ku dhiirato oo ay fuliso qisaasta soo may ahayn sidaasaa lagu kala nabadgeli lahaa xaqiiqaduna waxay tahay sharcigeenna haddaynu ku camal fallo cidna wax ma yeelanoo duulaan kuma nihine ilaahay xaggiisana wanaag baynu kaga heli lahayn adduunyadeennuna waa ku islaaxi lahayn madaxweyneheenu hore siiraanyo ilaahay subxaana wa tacaala ha xafido caafimaadka iyo cimrigaba allah u dheereeye wakhtigiisii waad garanaysaan qisadii ma lix bay ahaayeen tolow mise toddoba waxoogaa tiro aan badnayn ayaa la qisaasay xilligiisii gaalo qayla iyo cirka kaga toleen ku jooga iyo ku maqanba bal maxaa ka galay ummad islaama oo sharcigeedii wax isku xukuntay oo heshiis ku ah ma cid baa la dulmiyey ma cid baa lagu duulay maxaa laga xumeeyey dee waa sharcigaa ilaahay ee lagu dhaqmayo ayay ka xun yihiin marka waxaynu leenahay madaxdeenna maanta joogtana ku dhiirada inaad dadka qisaasta u xidhan ee mutaysta in la qisaasee lagu heshiiye shuruuddii dhammaystirtay dee waxba jeelka inaan lagu masruufine xadka ilaahay laga gooyo waayo qofka dhiiggelihi inuu saamaxo xaq buu u leeyihi inuu ma ka qaatana xaq buu u leeyihi inuu yidhaah ii dilana dee xaq buu u leeyahy markaa ciddii tidhaahda dil baan doonayaa dee ha loo fuliyo waa sharcigii ilaahay ummadduna way ku kala badbaadaysa marka calaa kulli xaal madaxda waxaynu leenahay xaqiina waanu garananaa dadkana waan ku dhiiri gelinaynaa hadday khudba tahay hadday muxaadaro tahay hadday duruus tahay idinkuna xaqayaga ha dayicine daryeela waayo dee xaqu waa mutabaadal min aarafayn raacigu siduu xaq u leeyahay aynu leenahay ha la ilaaliyo ayaa raciyada iyo mujtamacuna xaq ay uleeyihiin in loo ilaaliyo xaqa ugu weyn in loo ilaaliyo ay leeyihiinna waa maxay waa an taxkumuu bilcadl cadaaladduna waa maxay sharciga alleh oo dadka lagu dhaqo hada huwa alcadl waxyaabaha maanta ugu daranaynu tusaalaha usoo qaadanayna qisaastaasaa ka mid ah oo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas ilaaha qisaasta inagu faral yeelay naftii naf goyso in loo gooyo dee waa ka salaada inagu faral yeelay ee soomka inagu faral yeelay ee zakada inagu faral yeelay dee yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam waynu qaadanee kutiba calaykum alqisaas maxaa inoo diiday ma afatuminuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd sidii ahlulkitaabka ayaa badhna aynu rumaynaa badhna aynu beeninaa waajibku waxa weeye sharciga ilaahay sidiisa in loo qaato waa la badhaadhayaa markaa if iyo aakhiraba alla waxau uhi ina allaha alle ya'murukum waxau idin amrayaa oo idin farayaa an tu'adduu inaad u guddaan alamaanaati ammaanooyinka inaad u guddaan ilaa ahlihaa ehelkeeda ammaanooyinka inaad u guddaan baa alla idin amrayaa waidaa xakamtum bayna annaas ay waidaa aradtum an taxkumuu oo xakamtum waa maadi eh dee waxaa loo jeedaana waa wax soo socdo mustaqbal ah idaaduna had iyo jeer waa daraf tilmaamaya wakti soo socda marka waa markaad doontaan inaad isxukuntaan dee cadaalad isku xukuma waidaa xakamtum ay waidaa aradtum an taxkumuu markaad doontaan inaad xukuntaan bayna annaas dadka dhexdooda inaad kala xukuntaan markaad doontaan waxaa alla idin farayaa an taxkumuu bilcadl oo wayamurukum baa meesha ku qadaran wayamurukum alla waxaa kaloo idin farayaa idaa xakamtum bayna annaas ay idaa aradtum an taxkumuu bayna annaas markaad doontaan inaad dadka kala xukuntaan wuxuu alla idin amrayaa an taxkumuu inaad ku kala xukuntaan bilcadli cadaalad inaad ku kala xukuntaan ina allaha alleh nicimmaa yacidukum bih nicimmaa ay nicma shay-un shay baa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday shaygaasoo yacidukum uu idinku waaninaya bihi shayga waa nakiro mawsuufa amaadu ama nicimmaa ay nicmo aladii kii baa nicmo lahaaday kaasoo yacidukum bih ilaahay idinku waaninayo waa macrifo mawsuulaha marka laga dhigo ina allaha alle kaana waxau ahaaday samiicaa mid maqal badan basiiran oo arag badan yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyay aiicu llaha ilaahay aeeca wa aiicu rasuula rasuulkana aeeca wa uli lmri talada kuwa u saaxiibka ana aeeca oo minkum idinka idinka mid ah waa culimadii iyo madaxdii muslimiinta fain tanaasactum fii shayin fii shay waa nakiratun fii siyaaqi shari tufiidu alcumuum waa nakiro dhacday iyadoo shardi laga hadlayo oo caan bay faa'iideynaysaa wax walba wax yar iyo wax weynba fain tanaasactum haddii aad ku doodaan oo isku khilaaftaan fii shayin shay haba yaraadee farudduuhu shaygaa u celiya ila allaahi ilaahay xaggiisa u celiya iyo warasuuli rasuulka xaggiisa u celiya ilaahay xaggiisa u celiya oo qur-aanka iskula noqda isagaa xukumka alle ku yaalla rasuulka u celiya oo markuu noolaa dee isaga iskula taga markuu dhintay dabadeedna sunnadiisiibaa nool iyo waxweyn axaadiidiiya iskula taga in kuntum haddii aada ahaateen tuuminuuna kuwa rumaynaya billaahi alla rumaynaya iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe daalik ay raddu ilayhimaa celintaa ilaah iyo rasuulkiisa khilaaf kasta loo celinayaa khayrun khayr buu idin yahay wa axsanu waana idin wanaagsan yahay afcalu tafdiil laysa fii baabih in badan buu inagu soo noqnoqdaa waayo hore waxaynu u tilmaannay waxaa la kala fadilaa laba shay oo shaygii wadaaga laakiin ku kala badan laakiin haddaanay waxbaba wadaagin oo darafka kale aanu waxbaba kaga sugnayn dee tafaadul meesha ma yaallo markaa waa dhinac keliya uun markaa imika in layskula noqdo alle iyo rasuulkiisa iyo inaan loo noqon khayrku kama dhexeeyo waa dhinac keliya waa xagga alle iyo xagga rasuulka un idan markaa afcalu tafdiil maaha fii baabihi marka waxaad tidhaahdaa daalika celintaasi ayaa khayrun khayr idiin ah oo waxaa la diidayaa celintaa ka khayr badan celin la-aanta ilan tafdiilku waa sidaas oo waxaa laga fahmi celin la-aantana inuu khayr ku jiro celintana uu khayr ku jiro laakiin ay kala badan yihiin sidaana muraadku ma aha ee tanunbaa khayr leh oo laysa fi arafi alaakhari khayr khayr ay wadaagaan dacalka kale ama arafka kale ma yaal marka daalik raddigaa iyo celintaasi khayrun khayr buu idin yahay wa axsanu waanuu idin wanaagsan yahay ta'wiilan ay caaqibatan xagga cidhibta dambana sidaasaa idin wanaagsan oo halkaa waxaa laga qaadanayaa alcaaqibatu alxasanatu fi raddi ila allahi wa rasuulih cidhib wanaagu waxa uu ku jiraa wixii laysku qabtaba alle iyo rasuulkiisa in loola noqdo wa wujuubu raddi lmutanaasaci fiihi ila allahi wa rasuulih waxaa kaloo ku jira waajibnimada ay waajib tahay wax kastoo laysku qabto in xagga alleh iyo xagga rasuulka loo celiyo waxaa kaloo ku sugan in طaacaة الlahi wa طaacatu rasuulih wa طaacaة اstiqlaaliya wa طaacatu uli اlأmri طaacaة tabaciya ay taabicaة liطaacaة الlahi wa طaacati rasuulih alle iyo rasuulkiisa طaacadoodu waa mustaqil oo iskeed bay u taagan tahay mid walba laakiin طaacada ululأmrigu طaaco iskeed u taagan ma aha ee waxay ku xidhan tahay طaacada alle iyo طaacada rasuulka salى الlahu عalayhi waslm alla waxau ihi alam tara ila ladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik allah waxau ihi alam tara miyaanad ogeyn nebi allow ila aladiina kuwii miyaanad ogeyn yascumuuna sheeganayey annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unzila lagu soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga oo qur-aanka ah iyo wamaa kii unzila la soo dejiyey min qablika adiga hortaa oo kitaabkii towraad ahaa yuriiduuna xaal ay doonayaan bay ku andacoonayaan iimaanka macnaha xaaladda zacmigan sidanna waa ku sugan yihiin laba isqabatana maaha weeyaan macnuhu oo yuriiduuna waxay iimaanka sheeganayaan yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay iskula xukun tagaan ila ataaguuti kii lagu xadgudbaya ee taaguudka inay iskula xukun tagaan iyagoo doonaya ayay haddana iimaan sheeganayaan wal xaal bay taaguudka iskula xukum tegayaan qad umiruu la amray an yakfuruu inay ka gaaloobaan bihi ay bitaaguut taaguutka inay ka kufriyaan la amray wa yuriidu shayaan shaydaankuna waxa uu doonayaa an yudilahum inuu halleeyo dalaalan hallow hallowgaasoo baciidan fog waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay waxa uu soo dejiyey iyo wa ila arasuuli rasuulka u kaalaya marka lagu yidhaahdo ra'ayta waxaad arkaysaa almunaafiqiina kuwii munaafiqiinta ahaa ayaad arkaysaa yasuduuna xaal ay ka jeedsanayaan canka adiga xaggaaga rasuulkii alla ay kaa jeedsanayaan suduudan jeedsi ra-aada waa markaynu basariye ka dhigno haddaynu cilmiye ka dhignana oo marka basariyada hal mafcuulun bay qaadanaysaa oo almunaafiqiina jumlada yasuduunadana waynu xaalaynay haddiise cilmiye laga dhigo waa laba mafcuule ka hore waa almunaafiqiina ka labaadna waa jumlada yasuduuna oo markaa waxay noqon ra'ayta waxaad ku ogaanaysaa almunaafiqiina munaafiqiinta waxaad ku ogaanaysaa yasuduuna inay kaa jeedsanayaan baad ku ogaanaysaa canka adiga xaggaaga suduudan jeedsi haddaba fa kayfa idaa asaabathum ay fa kayfa xaaluhum oo sidee arrinkoodu noqonayaa idaa asaabathum markay haleesho musiibatun musiibo marka ay ku dhacdo bimaa qadamat bisababi maa shay sababtiina musiibo ay u haleesho kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu ay hormarsadeen markay balaayo ugu dhacdo xaalkoodu siduu noqonayaa uma jaa-uu kadabeed ay ku yimaadaan yaxlifuuna xaal ay dhaaranayaan billaahi allah ay ku dhaaranayaan oo ay odhanayaan maxay ku dhaaranayaan in aradnaa ay maa aradnaa intu waa naafiyo in aradnaa ay maa aradnaa maanaan doonin ilaa ixsaanan wanaajin mooye wax kale maanaan doonin iyo wa tawfiiqan iswaafajin aanu dadka isku wadno mooye wax kale maanaan doonin oo maxay doonayaan inay ka cudur daartaan ilan waxay iskula xukun tegeen cidaan alle iyo rasuulkiisii ahay marka waxay leeyihiin waxa uu nagu kalifay wax kale maahee dadkan ishaysta ee doodaya isku soo dhaweeya oo maxay isugu soo dhaweynayaan dee baatilka iyo beenta laakiin waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa cudurun aqbaxu min dembin ayaa xikmad carabiga ay tidhahdaa waa cudurdaar yacni ka foolxun dembigii la galay dembiga ka cudurdaartay is yidhahdeen isagaaba ka daran cudurdaarkaaba ka daran cisyaankay galeen alla waxau ihi ulaaika kuwaasi aladiina waa kuwa yaclamu allah ilaahay uu og yahay maa fii quluubihim qalbiyadooda waxa ku jireen nifaaqa ee faacrid canhum isaga jeedsa nebi allow oo wacidhum waani oo waqul lahum waxaad ku tidhaahdaa fii anfusihim nafahooda waxaad ku tidhaahdaa qawlan hadal hadalkaasoo baliiqan xeel dheer yacni hadal xeel dheer oo naftooda iyo qalbigooda taabanaya ku dheh haadihi alaayaat waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramay arrimo muhiim ah waxaa ka mid ah kashfu masaacimi almunaafiqiina fi dacwa aliimaani bilisaanihim maca alkufri bihi qalbiyan waxaa la kashifay oo bannaanka lasoo dhigay sheegashada kuwa munaafiqiinta ah ay iimaan afka baarkiisa ka sheeganayaan iyagoo xagga uurkiiyo qalbigana ka diidan oo ka gaaloobay walam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaguut halkaa waxaa laga qaadanayaa in waxa weeyi loo xukun tago cid aan alle iyo rasuulkiisa ahayn waa dhaqan munaafiq ee camal mu'min lagu yaqaan ma aha marka adoo mu'min oo ilaah iyo rasuulkiisaba rumeeyey iska ilaali sifo sifaadka munaafiqiinta ka mid ah in lagaa helo oo markaad cid isqabataan ilaahay sharcigiisa aad ka carartood ka orado oo meel kale inagee aad tidhaahdo waayo waa acmaasha munaafiqiinta iyo gaalada acmaasha mu'miniinta ma aha waxaas waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu lkufri bitaaquut waajibnimada la waajibiyey taaquut in laga kufriyo oo aan la rumayn loona tegin waqad umiruu an yakfuruu bih taaquutkana sidaynu soo sheegnay taaquutka dawaaqidda ugu weyni waa shaytaan cid alla cidda camalkiisa haysee dariiqiisa qaatayna waa min adawaaqiid saynu hore usoo tilmaanay in badan ina soo martayna tacriifka ugu kooban ee muujaskii waa ka sheikhulislaam ibnulqayim uu ku qeexee uu yidhi waa kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaac waa wax kasta oo addoonku xadkii ilaahay u dhigay uu kaga gudbo kaga tallaabsado oo uu ku xadgudbo oo ah ama mid ilaahay sokadii la caabudo ama lagu raaco lagu ateeco waxaan taacada alle iyo taacada rasuulka ahayn sala allahu calayhi wasalam hada huwa taaquut waayo taaquutku waxaa loo yidhi waa tuqyaan oo waa lagu xadgudbayaa shareecadii baa lagaga tallaabsanaya waxaa ku sugan aayaadkan wujuubu dacwati ila taxaakum ila alkitaabi wasunna inay waajib tahay in la ysugu baaqo oo laysku booriyo oo laysku dhiirigeliyo isku xukumka kitaabka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wإida qiila lahm tacaalw ilى ma anzla اllah wailى الrasuul raأyta اlmunaafiqiina yasuduuna canka suduuda xukumka alle marka laysugu yeedhana dee dadku waa laba un munaafiq ka carara oo diiqad iyo cidhiidhi ka dareemaya iyo mumin ku raaxaysta oo ku nafisa oo xagga sharciga ilaahay usoo carara labadaasun baa loo qaybsamaya waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ana الniyaة اlxasana غayru kaafiya maca fasaadi اlcamal haddii niyadaadu wanaagsan tahay kuguma filla haddii camalkaagu uu fasa uu fasaahado uu xun yahay waxaynu uga jeednaa nimankan nifaaqa iyo xumaanta lagu sheegay markay cudur daaranayeen maxay yidhaahdeen bay rasuulka u yimaadeen in aradnaa ilaa ixsaana wa tawfiiqa xumaan ma wadno waanu niyad wanaagsannahay dadkuun baanu isku wadnaa maxaa dadka isugu wadasa ama baatil iyo shirki iyo nifaaq marka halkaa waxaa laga qaadanayaa iyagu horta niyad wanaagsan maba laha munaafiqiinta oo waa afka baarkiisa uun laakiin waxaa la leeyahay xataa niyo wanaagsane hadday jirto kuguma filla haddaan camalkuna hagaagin haddii camalkaagu xumaado oo xaqii aad ka baydho waa niyo wanaagsanaa kuguma filla camalka saalixa ah maxaa loo shardiyaa alikhlaasu walmutaabaca inaad ilaahay dartiina u samayso oo niyadaadu khaalis tahoy wanaagsan tahay camalkaaguna waafaqsan yahay kii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka ikhlaaskii haddii lagaa helon mutaabacada lagaa helin kuguma filla mutaabaca haddii lagaa heloon ikhlaas lagaa helinna kuguma filla labadu waa inay isku kaa raacaan niyad wanaag iyo ficil wanaag labadaasi ay israacaan waxaa kaloo ku sugan istixbaabu licraadi can dawi ljahaalaat wa wacdihim wacdan baliiqa inay shay mustaxabo oo la jeclaysto wanaagsan ay tahay dadka wax magaratad ee juhaasha ah in laysaga jeedsado on waxba lala ficiltamin oo alla waxau uhi ulaaika aladiina yaclamu llahu ma fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqa isaga jeedso laakiin waani oo wacdi oo hadal xeel dheer u sheeg wa yuriidu shayaanu an yudilahum dalaala baciida alaalan waxay culimadu laqadu yidhahdeen waa masdaru naaba can masdarin bimacna alidlaal waa masder masder naaib ka noqdo an yudilahum adalla baa laga keenay masderkeeda saxdina wuxuu aha idlaal ee dalaal waa masdaru dalla marka way kala naaib noqdeen oo dalaal baa la dejiyey halkii idlaal ama waaba ismu masder waxba naaib ma jirtee mar hadduu xuruuftiisa ay ka yar tahay oo idlaal halkii lagu odhan lahaa dalaal la yidhi ismu masderna waa la yidhi alla waxau ihi alam tara ey alam taclam miyaanad ogey nebi allow ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unsila lagu soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga iyo wamaa kii unsila la soo dejiyey min qablika adiga hortaa yuriiduuna xaal ay doonayaan yacni waxay ku andacoonayaan iimaanka ilan labadani laba isqabanaya ma ahe yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay iskula xukun tagaan ila taaquuti taaquutka walxaal bay u xukun tegayaan taaquutkana qad umiruu la amray an yakfuruu inay ka gaaloobaan bihi taaguudka wa yuriidu shaytaan shaydaankuna waxa uu doonayaa an yudilahum inuu halleeyo dalaalan hallow baciidan fog waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga tacaalow kaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay waxa uu soo dejiye u kaalaya marka lagu yidhaahdo qur-aanka iyo kitaabkaa la ydinku kala saare wa ila arasuuli rasuulka u kaalaya marka la yidhaahdo ha ydinkala xukume ra-ayta waxaad arkaysaa almunaafiqiina kuwii munaafiqiintaa ayaad arkaysaa yasuduuna xaal ay kaa jeedsanayaan canka adiga nebi allow suduudan jeedsi ama ra-ayta waxaad ku ogaanaysaa almunaafiqiina munaafiqiinta yasuduuna inay kaa jeedsanayaan baad ku ogaanaysaa canka adiga xaggaaga suduudan jeedsi efa kayfa ay fa kayfa xaaluhum oo sidee xaalkoodu noqonayaa idaa asaabathum markay haleesho musiibatun dhibaato dhibaato markay ku dhacdo bimaa qadamat aydiihim oo gacmahoodu waxay hormarsatay sababteeda musiibadu ay ugu dhacdo uma jaa-uuka dabeed haddana ay kuu yimaadaan yaxlifuuna xaal ay dhaaranayaan billaahi alla ay ku dhaaranayaan oo maxay ku dhaaranayaan in aradnaa ay maa aradnaa maanaan doonin markaanu taaquudka u xukun teganay ee aanu xukumka rasuulka ka tagnay in aradnaa ay maa aradnaa xumaan bay sameeyeen haddana niyo wanaag bay sheeganayaan halkay iska raaci waxay odhanayaan oo ku dhaaranayaan in aradnaa maa aradnaa maanaan doonin ilaa ixsaanan hagaajin mooyaane wax hagaajiya mooye wax kale maanaan doonin iyo wa tawfiiqa iswaafajin mooyaane dadkan doodaye ishaystee iskhilaafay isku soo dhaweeyun baanu islahayna wax xumeeya ismaanaan lahayn laakiin sidaasaanu doonanay u ergeyn mayso waxba u tari mayso mar haddii camalkoodii leexday alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi alladiina waa kuwa yaclamu allah ilaahay uu og yahay maa fii quluubihim qalbiyadooda waxa ku jira ee nifaaqa efa acrid isaga jeedso nebi allow canhum iyaga xaggooda ka jeedso oo wacidhum waani oo waqul lahum waxaad ku tidhaahdaa fii anfusihim ay fii shani anfusihim ayuu qadaraya jalaaludiin asuyuui jalaaleynka waqul lahum waxaad ku tidhaahdaa fii anfusihim fii shani anfusihim arrimaha naftooda waxaad uga sheegtaa oo ku tidhaahdaa qawlaa hadal hadalkaasoo baliiqan xeel dheer hadal xeel dheer oo qalbigooda taabtana ku dheh alla waxau ihi wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyuaaca biidni illaah wamaa arsalnaa maanaan dirin min rasuulin ay rasuula rasuul maanaan dirin oo rasuul umaanaan dirin ilaa liyuaaca in la adeeco mooye wax kale umaanaan dirin biidni illaah ilaahay idankiisana lagu adeeco macnaha rasuul waxaanu u diray uun dee in la adeeco la raaco ee in la beeniyo umaanaan dirin alla waxau ihi walow annahum haddii iyagu id dalamuu waktigii ay dulmiyeen anfusahum nafahooda ay dulmiyeen jaa-uuka hadday kuu iman lahaayeen nebi allow waa kuwaa ilaahay kayrkii iskula xukum tegay ee nifaaqa lagu sheegaa laga warramaya marka kuwaasi naftooda markay dulmiyeen ay ku dulmiyeen ilaahay kayrkii inay iskula tagaan hadday kuu iman lahaayeen nebi allow oo fastakfaru llah ilaahay dembi dhaaf ay weydiisan lahaayeen oo wastakfara lahum rasuul rasuulkuna uu dembi dhaaf ilaahay u weydiin lahaa oo u alla baryi lahaa lawajadu llah ilaahay waxay ku ogaan lahaayeen tawaaban mid toobad aqbal badan oo raxiiman naxariis badan wajadada markaad bimacna alcilmi tidhaahdo ama lawajadu llah alla waxay heli lahaayeen tawaaban xaal uu yahay mid toobad aqbal badan raxiiman oo naxariis badan allah waxau ihi falaa warabbik falaa in la yidhaahdo may iimaanka aada sheegateenee hore ma jiro oo xaqiiqa ma aha oo naafiyada sideeda loo daayo iyo waa sida kale raajixee xoogga badane inaan naafiye laga dhigin ee tawkiid laga dhigo oo la yidhaha laadan hore waxaa loo keenay maaha naafiye eh litawkiidi ilqasam dhaarta soo socotuunbaa lagu akidayaa oo lagu adkaynaya marka allah waxau ihi falaa warabbik rabbigaa baan ku dhaartee nebi moxamedow laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xukum yimaadaan oo adiga mid xukuma ay kaa yeeshaan fii maa shayna ay kaaga xukum yimaadaan kaasoo shajara murga oo iska dhexgala baynahum dhexdooda oo shajara ay ikhtalata isdhexgala sidaasuu jalaaluddiin asiyuuti uu ku waxa weeyaan kelmaddaa ku macnaynaya marka waxaa la yidhi waxaa geedkana geed loo yidhi inamaa sumiya shajaru shajaran likhtilaai aghsaani wallaamihiisan isku cufan ee isdhexgashan ayaa geedkaba shajar loo yidhi markaa shajara waa wixii ka murgee isdhexgala ay kala saari kari waayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xukum yimaadaan fii maa shajara ay ikhtalaa wixii ka murgee iska dhexgala baynahum iyaga dhexdooda ay ku yidhaahdeen nebi allowna kala xukun uma laa yajiduu dabeed aanay ka helin fii anfusihim nafahooda aanay ka helin xarajan wax cidhiidhi ah mimaa qadayta waxaad ku kala xukuntay oo xukumkaad u soo saartayna ay ku qancaan oo aanay ka jeedjeedsan oo wayusallimuu ay hoggaansamaan tasliiman hoggaansamid aan soo laabasho lahayn oo macnaha xukumkii ay fuliyaan waxaa iimaankii loo diiday ilaa saddex shardi laga helo kow altaxaakumu ila allahi wa rasuulih markay isqabtaan halkay tegayaan ilaah iyo rasuulkiisa inay iskula tagaan laba inay ku qancaan xukumka alle iyo xukumka rasuulka oona jeedjeedsan saddex inay fuliyaan oo ay sidiisii ugu yani waxa weeyaan u dhaqangeliyaan saddexdaa ilaa laga helo laa yuminuuna ba alla yidhi rumayn maaya haadihi alaayaat waxaa ku sugan wujuubu aacati rasuul waajibnimada rasuulka in la aeeco waayo hadafkiiyo ujeeddada loo soo dirayba waa in la aeeco in la acasiyo ma aha marka waa waajib wama arsalna min rasuulin ilaa liyuaaca biidn illaah idn ullah waa laba idn llaahi alqadari oo waxa ilaahay uu qadaruu soo xukumo iyo idn llaahi sharci oo amarka iyo nahyiga ah waxa alla uu faray dadka inay sidaa yeelaan sidaana inay yeelaan uu diiday waa idinka sharciga ah sida amarkuba qadari iyo sharci uu leeyahay marka idankani maanta ilaa liyuaaca biidn illaah waa biidn illaahi sharci lalqadari waa idankii ilaahay ee sharciga ahaa ka qadariga a ma aha waayo haddii loo odhan lahaa waa idn llaahi alqadari dee xalay waxaynu soo marnay wa kaana amru llaahi mafcuula waana amarka qadarigaa kaasiyo sharciga mu ahayn amarka qadarigiina laabudda wuu dhacayaa oo ma baaqanayo waxa ilaahay uu qadara uu soo xukumo marka haddaad tidhaahda waa idankii qadariga ahaa biidn illaah dee imisaa rasuul la caasiyey xadiid ibnu cabaas maxaa ku sugnaa inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam curidat calaya alumam ummadihii o dhan baa laysoo bandhigay baa nebi maxamed uu yidhi sala allahu calayhi wasalam dabeed waxa soo mara rasuul wa macahu rahdu koox yaroon toban gaadhin ay raaceen ayaa soo mara wanabiyu wa macahu rajulu warajulaan nebi laba nin iyo nin u raacay wanabiyu walaysa macahu axad nebi aan cidiba raacin ayaa soo martay buu yidhi marka yacni waxaa dhacday dee rusul lasoo diray oon cidiba rumayn marka hadduu ilaahay qadaray in la rumeeyo waa la rumayn lahaayoo may baaqateen idan idnullaahi kii qadariga ahaa maahay waa kii sharciga ahaa sharciguna wuu baaqan karaa waana la heli karaa oo tusaale ahaan ilaahay wuxuu ina amray sharcan in la wada rumeeyo on laga gaaloobin dee haddana ummaddii way qaybsantay soo maaha in rumaysay iyo in gaalowdayba marka waxaa amarka sharcigii wuu baaqan karaa laakiin qadarigu ma baaqan karo dee waa la xukumayba marka waxa weeye ilaa liyutaaca biidn illaahi sharci waa idanka sharciga ah sidaa darteed ayaa qaarna la rumeeyey qaarna aan la rumayn waxaa kaloo ku sugan aayaadkan wujuubu taxaakumi ila llahi wa rasuulihi maca aridaa bilxukmi wa tabiiqih inay waajib tahay alle iyo rasuulkiisa in laysugula xukun tago raallina lagu noqdo lana dabaqo haddaba alxukmu bisharci illaah iyo altaxaakumu ila allahi wa rasuulih iyadoo faahfaahinteedu suurat lmaa-ida ay noogu iman doonto waman lam yaxkum bimaa anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun halkan waxaynu kusii ishaaraynaa nafyu liimaankan laa yuminuuna waa laba mid nafyu asli liimaan iyo nafyu kamaali liimaan in la yidhaahdo laa yuminuuna waa nafyu asli liimaanba iimaan asalkiiba waa loo diido waa gaalnimo taas waana goorma waa marka ruuxu ilaahay xukumkiisa sidiisaba uu diido juxuud uu la yimaado hadduu xukumka alleh iyo waajibnimadii laysugu xukun tegayay uu diido dee waa kufrigii weynaa waa gaalnimo hadduu ictiqaado istiwaau xukmi illaahi wa xukmi hayri xukumka alleh iyo axkaamta kale inay siman yihiin oonay kala soocnayn iyaduna waa kufrigii weynaa oo waa gaalnimo hadduu ictiqaado jawaasu taxaakumi ilaa gayri اllah maca afdaliyati xukmi اllah inay bannaan tahayba sharciga alle sharciga aan ahayn in layskula tago walowka alle haba mudnaado ha fadli badnaadee iyaduna waa kufri akbar idan waxay isugu soo ururaysaa falaa yu'minuuna marka nafyu asli liimaan asalka iimaanka marka nafyiga uu ku dhacayo waa marka ruuxu ictiqaadiyuu xalaashado inuu xukumkii allana isaga dhaqaaquu ka tago ka kalena uu aamino uu u tago waa kufri akbar laakiin haddii isagoo sharcigii ilaahay rumaysan oo garanaya oo ictiqaadsan xaqnimadiisa iyo waajibnimadiisa naf iyo shaydaan ka xoog bataan imaa khawfan aw amacan ama damaca dunyo ama cabsi waxa weeyaan aadame wixii doonaa ha ku xambaaree isagoo garanaya inuu qaldan yahay isagoo xukumka alla rumaysan hadduu meel kale haddana tago oo laakiin niyad iyo qalbi iyo ictiqaad aanay ka ahayn maaha nafyiga laa yuminuuna aslu liimaane waa kamaalu liimaan oo iimaankii kamaalkiisii baa laga anfiyo ma dhammaystiree waa kala dhinmay oo waa nuqsaamay laakiin gaalnimo loo qiri maayo xeradii islaamka kamuu bixin ilayn muu ictiqaadine marka waa nafyu kamaali liimaan marka calaa kullin nafyigani wuxuu noqonayaa uun ama aslu liimaan ama kamaalu liimaan waxaanay ku kala xidhantuun ictiqaadka iyo niyada qofka waa isku mid markaa hadday hal qadiyadoo mucayan oo gaara ay tahay waxa uu xukum tegey iyo hadday qadaayaad badan oo isbiirsaday tahay waa isku mid mid ama ha noqoto ama boqol ha noqoto waxaa la eegayaa un ictiqaadka qofka ayuunbaa la eegayaa mar walbana xataa kufriga weyn hadduu ka baaqsado waxaanu ka badbaadayn dee inuu ku dhacay kabiira min kabaa'ir dunuub dembi weyn oo culus oo waciid iyo goodi uu ku soo arooray oo marka la leeyahay kamaalkiibaa laga anfiyey dee waxaa looga anfiyey wax fudud ma aha waa wax culus oo min kabaa'ir dunuub cuquubo uu ku mudan karo laakiin in la kala tafsiilin waayo alxukmu bigayri maa anzala allah oo la yidhaho waa kufri akbara muطlaqan waa madhab lkhawaarij waa madhabka khawaarijta ee madhabka ahlu sunnaha ma aha ahlu sunnuhu way tafsiiliyaan oo waxaa jira kufrun duuna kufrin kufrigu wuu qaybsamaa sida iimaanku u qaybsamo dadka muminiintii ma isku daraja ninba iimaankiisu meel buu gaadhsan yahi kufriga ajsaadiisuna sidaas u qaybsamaayo mid weyn oo xerada lagaga baxo iyo mid yaroo dee kufrin duuna kufrin ah qofkii inuu camal acmaashii kufaarta ah la yimid laakiin si aanu xeradii ka bixin labadaba waa leeyihi alla waxau ihi wamaa arsalnaa min rasuul wamaa arsalnaa min rasuulin ay rasuula rasuul umaanaan dirin ilaa liyutaaca in la ateeca mooye wax kale umaanaan dirin biidn illaah ilaahay idankiisa in lagu ateeco mooye wax kale umaanaan dirin waa idn llaahi sharci macnaha ilaahay wuxuu amray in la ateeco sharcan laakiin dadkii qaarna waa qaateen qaarna waa diideen alla waxau ihi walow anahum haddii iyagu id dalamuu id waktigii dalamuu ay dulmiyeen anfusahum nafahooda jaa-uuka ay ku iman lahaayeen nebi maxamedow halkan waxaynu baraarujinaynaa hada lmajii waa nebi muxamed markuu noolaa sala allahu calayhi wasalam oo waxaa lagu canaananayaa nimankan dembaabay waxaa la leeyahay markay dulmiga iyo dembigaa ku dhaceen hadday nebi allow kuu iman lahaayeen adiga oo maxay samayn lahaayeen fastakfaru llah nebigaa de wax ma weydiisanayaan ilaahay dembi dhaaf ay weydiisan lahaayeen waxaa la raaciyey haddana wastakfara lahum rasuul rasuulku isagu uma dembi dhaafayo oo rasuulkuna ilaahay dembi dhaaf uu dalbuu u weydiiyo oo macnaha rasuulkuna wuu u ducaynayaa uun laakiin isaga gacanta uguma jirta dembi dhaafku waxayna soo martay waman yakfiru dunuuba ila allah laa axad oo yaa dunuubta dhaafa alle mooyaane cidna ilaahunbaa dhaafa marka macnuhu waxa weeyaan noloshiisii hadday u tegi lahaayeen oy odhan lahaayeen noo alla bari iyaguna ilaahay ay baryi lahaayeen dee mu'minka noolna rasuulku waaba nebi ilaahay doortay xataa mu'min kasta ducadiisa waa lagu tawasuli karaa oo qofka la rajaynayo war ilaahay noo bari waa la odhan karaa laakiin macnuhu ma aha markuu dhintay kadib in xabaashiisi iyo qabrigiisii la tegayo waayo mar hadduu dhintay dee jaa-uuka meesha way ka baxday ila rasuulku inuu dhimanayana ilaahay subxana wa tacala ayaa inoo sheegayoo inaka mayitun wa inahum mayituun waanu dhintay waxaynu soo qaadanaynaa hal mihaaloo caddaynaya axad saxaabada ka mida lagama soo warin inuu waxa weeyaan nebi moxamed dhimashadiisii dabadeed intuu qabrigiisii tegey inuu idhaha rasuulkaan wax soo weydiisanaya cumar ibnu lkhaaab sida saxiixu lbukhaari ku sugan sanadkii abaartu dhacday caamu ramaada la odhan jiray waxa weeyaan abaarta darani ay dhacday kumuu tawasulin qabrigii nebiga ma tegin ee waxa uu yidhi sida xadiidka anas uu warinayo ku sugan fi lbukhaariyi can anasin ana cumar ibn اlkhaaab kaana idaa qaxatuu istasqى bاlcabaas bni cabdilmuطalib faqaala allahuma ina kuna natawasalu ilayka binabiyina fatasqina wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyina faasqina qaala fayusqown anas wuxuu yidhi cumar ibn اlkhaaab radia allahu canhu waardaah marka abaar darani ay ku dhacdo waxa uu odhan jiray wuxuu ku yacni roobdooni jiray nebiga adeerkii cabaas ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkii ah waxaanu odhan jiray allahayow markuu nebi moxamed noolaa waxaanu roobka kaaga dooni jiray nebigaygii moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam oo isagaa noo alla beri jira oo noo roobdooni jiray markaasaad na waraabin jirtay wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyina faasqina mar hadduu nebi moxamed dhintay waxaanu kuugu tawasulanaa allahayow oonu maanta roobka kugu weydiisanaynaa nebigayagii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam adeerkii cabaas ibnu cabdilmualibe na waraabi markaasaa cabaas intuu horgalo waxa weeyaan ducadii istisqaaga roobdoonta u akhriyi jiray waxa uu saxaabigu yidhi fa yusqown markaasaa la waraabin jiray halkaa maxaa laga qaadanayaa dee cumar ibnu khadaab muu garan waaye in aayar xabaasha nebiga intuu tago inuu idhaa rasuulkii allow noo alla bari hadday bannaan tahay wuu odhan lahaa laakiin mar hadduu nebi moxamed dhintay tawasulkiisii iyo ducadiisii way go-do way dhammaatay sidaa darteed ayuu adeerkii oo cabaas ibnu cabdilmualiba uu ugu tawasulaya dee markaa in la yidhaahdo maya ee jaa-uuka qabrigiisana waa la tegi karaa waa khuraafo iyo shirki aan saliya raatoona lahayn nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo khayru khalqi illaah ah haddana wuxuu inagu barbaariyey waidaa sa'alta fas'al illaah waida stacanta fastacin billaah allah buu inagu xidhay isagu naftiisa inaguma xidhin waayo qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah iska dhaaf cid kale eh naftayda dhib iyo dheef midna uma hanan kara buu yidhi cid kalena hadalkeeda badaa faatima bintu rasuulillaah ubadkiisa tuu ugu jeclaa ayuu yihi yaa faatimata binti muxamed faadumooy laa uqni canki min allaahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba kaaga tari maayo aakhire eh maanta tabco camal fal haddaad doonaysa inaad wax weydiisatana hadda waxi weydiiso laakiin aakhiraha igu talageli waayo man baطa'a bihi camalu lam yusric bihi nasabu ninka camalkiisa uu gaabiyo u qayrkii ka reebo dee ina nebi baan ahaa ama nebi moxamed baan ku abtirsanayaa ama ina weli baan ahaa meel gaadhsiin mayso marka jaa-uuka waa fii xayaatihi midda kale waxaa laga fahmayaa inaanay ahayn bacda mamaatihi id dalamuu luqada carabiga id waxaa la yidhaha waa darfun limaa madaa min azamaan wax tegey ayaa darafnimadeeda ay faa'iidaysaa id marka waxaa laga xikaayoonayaa kuwaasi dulmiga falay hadday kuu iman lahaayeen waa wax tegow lagu canaananayo ee ma aha wax mustaqbaloo soo socdoo laleeyahay way u tegayaan marka id waa daraf maadi ah taasina waxa weyaan luqa ahaan baa loo fahmaya alla waxau ihi wamaa arsalnaa min rasuulin rasuul umaanaan dirin ilaa liyutaaca biidn illaah ilaahay idankiisa in lagu ateeco mooye wax kale umaanaan dirin walow annahum haddii iyagu id dalamuu anfusahum goortay naftooda dulmiyeen jaa-uuka nebi allow ay ku iman lahaayeen oo fastakfaru llah ilaahay dembi dhaaf ay weydiisan lahaayeen oo wastakfara lahum rasuul rasuulkuna uu dembi dhaaf ilaahay u weydiin lahaa lawajaduu llah ilaahay waxay ku ogaan lahaayeen tawaaban mid toobad aqbal badan raxiiman oo u naxariis badan ama lawajadu llaha alle waxay heli lahaayeen tawaaban xaal wuu yahay mid toobad aqbal badan raxiiman oo u naxariis badan falaa warabbik rabbigaa baan ku dhaartay nebi allow laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xukum yimaadaan fii maa shajara baynahum wixii dhexdooda muruga ee ay kala saari waayaan uma laa yajiduu dabeed aanay ka helin fii anfusihim nafahooda dhexdooda aanay ka helin xarajan wax cidhiidhiya mimaa qadayta wixii aad ku xukuntay oo wayusallimuu ay hogaansamayaan tasliiman hogaansan aan ka soo noqosho lahayn allah waxau ihi walow anaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum alla waxau ihi walow anaa katabnaa haddaanu ku qori lahayn calayhim korkooda oo ku faral yeeli lahayn waa kuwa mutaxaakimiinta ee ilaahay keyrkii iskula tegaya ama yacni guud ahaan dadkoo dhan haddaanu ku faral yeeli lahayn an iqtuluu ay uqtuluu antu waa tafsiiriyadii bimacnaa ay macnaha waa maktuubu calayhiga wixii la faral yeelaa lagu fasirayaa uqtuluu anfusakum weeyaan maktuubka laftiisu walow anaa haddii anaku katabnaa aan ku faral yeeli lahayn oo ku qori lahayn baa allow yidhi calayhim korkooda haddaanu ku faral yeeli lahayn an iqtuluu anfusakum ay uqtuluu anfusakum nafihiina laaya haddaanu kusoo rogi lahayn aw ikhrujuu ama ka baxa min diyaarikum guryihiinna haddaanu ku faral yeeli lahayn maa facaluuhu may sameeyeen ilaa qaliilun in yar oo minhum iyaga ka mida mooyaane in yar oo mu'miniina mooyaane badidoodu waa diidi lahaayeen walow annahum haddii iyagu facaluu ay yeeli lahaayeen oo ay samayn lahaayeen maa yuucaduuna waxa lagu waaninaya bihi maaga lakaana waxa uu ahaan lahaa ficilkaa ay waxa lagu waaniye samaynayaan khayran khayr buu u ahaan lahaa lahum iyaga wa ashadda mid u daran baanu ahaan lahaa u adayg badan tahbiitan xagga sugidda iimaankooda la sugayo ee la siyaadinayo ee la quweynayo waidan ay waqta ficlihim maa yuucaduun waa idan markaa ay sameeyaan wixii lagu waaniyey hee la aataynaahum waxaanu siin lahayn min ladunnaa agtayada waxaanu ka siin lahayn ajran abaal abaalkaasoo cadiiman weyn wala hadaynaahum waxaananu ku hanoonin lahayn siraatan jid jidkaasoo mustaqiiman toosan waman yutic illaah ruuxa alla ateeca iyo warasuula rasuulka ateeca fa ulaa'ika kuwaasi maca aladiina kuwii la jirkooda ay ahaadeen kuwaasay la mac yihiin oo ay la muraafaqoonayaan kuwee kuwaasoo ancama allah ilaahay uu nicmeeyey calayhim korkooda oo min annabiyiina nebiyadii ah min annabiyiina mintu marna waxay u suubataa tabciidiye iyo bayaaniye labadaba marna labadaba yacnii kuma suubatee mid unbay mutacayin ku noqotaa iminka halkan oo kale waa bayaaniyo tabciidiya haddaad ka dhigta macnaha fasahaadaya oo bayaaniyo waxaynu uga jeednaa muncamu calayhim kaa lagu cadaynayaa kuwan la tirinayo oo cidda loo nicmeeyo waa kuwan laakiin haddaad tabciidiye ka dhigta waxay noqon lahayd muncamu calayhiga waxa kamid a qaar nebiyada ka mid ah oo halkaa maxaa laga fahmi lahaa nebiyada qaarkood inaanay muncamu calayhi ahayn ilan tabciidku waa sida inuu badhna yahay muncamu calayhi badhna hayru muncamu calayhi sidaasina muraadka ilaahay ma aha oo muraadku waxa weeye dhammaantood inay yihiin muncamu calayhi marka ku bayaami laakiin bacdi ha ka dhigin oo waxaad tidhaahdaa min annabiyiina kuwaa loo nicmeeyey oo min annabiyiina nebiyiinta ah ha odhanin min annabiyiina badh ka mid ah oo macno faasidaa ka dhalan kuwaasoo min annabiyiina nebiyada ah iyo wasidiiqiina kuwa rumaynta badan ah ee runta ku talax tegay sidiiqul akbar baa ugu horeeya abubakrin sidiiq iyo washuhadaai kuwa shuhadadee ilaahay dartii loo dilay ee u dhintay iyo wasaalixiina kuwa wanaagsan ee afkooda iyo adinkooduba wanaagsanaaday saluxad aqwaaluhum wa acmaaluhum waxasuna waxaa wanaagsanaaday ulaaik kuwa lasoo sheegaa wanaagsanaaday rafiiqan min jihati rafiiq xagga rafiiqnimo cid lala saaxiiboo lala rafiiqoo la raaco alla ilaah kuwaasaa ugu qiimo badan oo ugu wanaagsanaaday marka rafiiqan tamyiis baynu ka dhignay ama xaaleebo rafiiqan xaala kownihim rufaqaa xaal ay yihiin kuwa la raacayo oo lala rafiiqayo marka ama tamyiisnimo ku nasbi ama xaalnimo ku nasbi alla waxau ihi daalik madkuurkaa lasoo sheegay oo maxay ah kownuhum maca man dukir ahaanshaha ay yihiin kuwaa loo nicmeeyey macooda kuwa raacidda ay raacayaan alfadlu waa fadli iyo dheeraad min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday oo markaa ismu ishaaraha iyo alfadlu mubtadiya khabar baynu isaga dhignay haddaad fadliga ismu ishaaraha ku bayaamisana min allaahida ayuu khabar ku dhici oo markaana waxay noqon daalika arrinkaa lasoo sheego in muncamu calayhiga kuwaa loo nicmeeyey lala rafiiqayhi alfadlu ee fadliga ihi min allaahi alla ayuu ka ahaaday laakiin waxaa ka wanaagsan inaad mubtadiya khabar isaga dhigto ood ka khabarto oo daalika kaa lasoo sheegay alfadlu waa dheeraad iyo gallad taasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay fadligana waxaa lagu ishaarayaa tafadala allaahu bihi calayhim ilaahay baa ku tafaduloo ku galladaystae waxay xoog iyo xeelad ku gaadheen ma aha waayo nabigaa inoo sheegay camalkeennu jannaba inaanu goynayn oonu u dhigmin laakiin waa sabab uun laakiin xaqiiq ahaan waxaa laynagu jannaynayaa waa tafadulan min allah iyo oofin ballanku ilaahay addoommadiisa u qaadi muwaxidiinta u oofinayo wa kafaa billaahi caliima wa kafaa billaah ilaahay baa ku filan caliiman mid cilmi badan ama caliiman xaal uu yahay mid cilmi badan ama caliiman min jihati alcaliim xagga yacni cilmi badnaan mid cilmi badan ilaahay baa inoogu filan marka caliimanta ama tamyiis ama waxa weeyaan xaal hadihi alaayaat waxaa ku sugan awalan qad yukalifu allahu cibaadahu biاlamri الshaaqi lilibtilaa ka qatli الnafsi wاlhijra walakin laa yukalifu bima laa yutaaq waxaa suurowda in ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa uu ku kalifo arrin culus si u imtixaamo u jaribo u kala saaro sida inay islaayaan ama ay hijroodaan oo guryahooda ka tagaan laakiin alla kuma kalifo waxaan la karayn laakiin wax adag oo culus waa ku kalifi karaa lilibtilaa si ugu imtixaamo oo nimankii reer banu israa'iilba maxaa lagu yidhi fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum inay islaayaan oo barhkooda barhka kala laayo ayaa towbadoodii laga dhigay waa takliifun bilamri shaaq waa arrin culus oo lagu imtixaamay marka waa laysku imtixaami karaa lilibtilaa walow anaa katabna calayhim an iqtuluu anfusakum aw ikhrijuu min diyaarikum ma facaluuhu ilaa qaliilu minhu waxaa kaloo aayaadkan ku sugan min amaraati الطaaca quwat اliimaan wa cidamu اljr wa hidaayat siraat اlmustaqiim daacada in wixii lagu faray aada fashood yeesho waxyaabaha laga dheefo ay ku dhexalsiinaysa waxaa ka mid a quwat liimaan iimaankaagu inuu adkaadu ziyaado oo lakaana khayra lahum waashadda tahbiita waxaa la yidhi walow anahum facaluu maa yuucaduuna bih waxa lagu waaniyey hadday samayn lahaayeen he maxay ka heli lahaayeen horta iimaankoodu waa quweysan lahaa oo lakaana khayran lahum waashadda tahbiitan waa sugid iyo ziyaadin iimaanka ah waida la aataynaahum min laduna ajran cadiiman abaal weynna waa la siin lahaayo waa jannadii walahadaynaahum siraatan mustaqiima jidka toosanna waa lagu hanoonin lahaa oo waa ka ragcad walba salaada aynu ku su-aalanno alleh ihdina siraata almustaqiim marka halkaa maxaa laga qaadanaya in amarka la qaato ilaahay la adeeco midhaha laga dheefo waxaa ka mid a dee hidaayada waxaa ka mid a jannada waxaa ka mid a habaadka in lagu sugo oo iimaankaaga la siyaadiyo la quweeyo markaa ruuxa midhaha doonaya wixii la faray ha yeelo wuu goosan markaa midhaha macaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan min amaraati الطaaca muraafaqaة الnabiyiina والصidiiqiina والshuhadaaءi والصaalixiin waxasuna ulaaئika rafiiqa midhaha طaacada laga goosta waxaa ka mid ah in jannada lagula rafiiqo kuwa dadka ugu mudan ee ugu awleysan ee ugu sarreeya ee nebiyada ah iyo kuwa rumaynta badan asidiiqiin darajatu sidiiqiin nebiyaday ku xigtaa waa sida abubakrin asidiiq oo kale washuhadaa kuwii ilaahay dartii usoo dhintay wasaalixiin iyo mu'miniintii kale soo hadhay oo ahaa kuwa aqwaashooda iyo acmaashooduba ay hagaagtay ee sharciga iyo diinta waafajiyey waxaa ilaahay inoo caddeeyey arrintaasi inay tahay gallad ilaahay inoogu nicmeeyo dalika alfadlu min allah maaha xoog iyo xeelad iyo waxaynu inaku tabcanee waa tafadulan min allah waxaa lagu soo arooriyey sababu nusuulka aayaddan axadu saxaaba ayaa waxau ihi yaa rasuula allah uxibuka xubban jamma jacayl daran baan ku jecelah oo kaama adkaysan karo wuxuu ihi nebi allow naftayda iyo ubadkayga iyo ooridayda iyo dadkoo dhan adaankaa jecel ah wuxuu yihi rasuulkii allow markaan gurigayga tageen ku xasuusto ma sabri karo ilaa aan soo dhaqaaqoon ku arko markaasaan indhadoogsadaa waan degaa wuxuu yidhi haddaba waxaan ka baqayaa aakhiro inaad jannada markaa darajooyinka sare aada gasho anna meel hoose aan galo aan ku arki waayo markaasay soo degtay waman yutic illaaha wاrasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wاsidiiqiina wالshuhadaa wاsaalixiin sidoo kale waxaa xadiidka nabiga ku sugnaaday inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey almaru yuxibu alqawma walamaa yalxaq bihim ninku dad buu jeclaanaya aanu sooba gaadhin ama aanu gaadhi karayn rasuulku waxa uu ku yidhi almaru maca man axabba ruuxu wuxuu la mac yahay oo meel lagala soo bixinaya kolba cidda uu jeclaado nebi moxamed haddaad jeclaato sala allahu calayhi wasalam isagaad la mac noqonaysa anas waxa uu yidhi muslimiintu kumay farxin farxadday islaamnimadooda ku farxeen dabadeed wax ay kaga faraxti badan yihiin xadiidka almaru maca man axabba waayo dee ilaah iyo rasuulkiisay jeclaayeen marka mar haddii la yidhi ciddaad jeceshihiin baad la mac tihiin rasuulka ilaahayna xabiibkoodii uu yahay islaamnimada dabadeed farxad la mida may arag farxaddii xadiidkaa ku farxeen idan dee qofka rasuulka jecel jacayl dhaba ee dariiqiisa rumeeya ee raacaa waa maca arasuul faulaaika maca aladiina ancama allahu calayh jacalana allahu minhum allah inaga yeelo kuwaas alla waxau ihi walow anaa haddii anaku katabnaa aanu ku qori lahayn oo ku faral yeeli lahayn calayhim korkooda an iqtuluu anfusakum ay uqtuluu dila haddii aanu ku qori lahayn anfusakum nafihiina laaya haddaanu ku faral yeeli lahayn aw ikhrujuu ama ka baxa min diyaarikum guryihiina ka baxa maa facaluuhu may sameeyeen arrintaa ilaa qaliilun in yar mooyaane oo minhum iyaga ka mid ah walow annahum haddaba haddii iyagu facaluu ay samayn lahaayeen maa yuucaduuna waxa lagu waaninaya bihi isaga lakaana khayran lahum sidaasaa khayr u ahaan lahayd oo wa ashadda u daraan lahayd oo u adayg badnaan lahayd tahbiitan xagga sugidda iyo adkaynta iimaankooda alla waxau ihi waydan waktigaasi ay sameeyaan wixii lagu waaniyey ay wakta ficlihim maa yuucaduun markaasi ay sameeyaan la aataynaahum waxaanu siin lahayn min ladunnaa agtayada waxaanu ka siin lahayn ajran abaal abaalkaasoo cadiiman weyn walahadaynaahum waxaananu ku hanoonin lahayn siraatan jid jidkaasoo mustaqiiman toosan waman yutic illaah ruuxa alla ateeca iyo warasuula rasuulka ateeca fa ulaa'ika kuwaasi ateecay maca aladiina kuwii macooda ayay ahaadeen kuwaa la jirkooday ahaayeen oo kuwaasay la rafiiqayaan fa ulaaika kuwaasi maca aladiina kuwii la jirkooday ahaadeen kuwii ancama allah ilaahay uu nicmeeyey calayhim korkooda kuwaasoo min annabiyiina nebiyadii ah ku bayaami tabciid ha ka dhigin iyo wasidiiqiina kuwii rumaynta badnaa ah iyo washuhadaa kuwii ilaahay dartii loo dilay ah iyo wsaalixiina kuwii wanaagsanaa ah waxasuna waxa wanaagsanaaday ulaaik kuwaa la soo sheegay rafiiqnimadoodaa wanaagsanaatay rafiiqan min jihati rafiiq xagga saaxiibtinimo iyo cid lala rafiiqo allayle kuwaasaa u wanaagsanaaday alla waxau ihi daalik arrinkaa la soo sheegay oo ah in waxa weeyaan kuwaa macooda la ahaanayo oo cidda alla iyo rasuulkiisa ateecdaa inay kuwaa raacayso la rafiiqayso arrinkaasi alfadlu waa deeq iyo gallad min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wa kafaa billaah ilaahay baana ku filan caliiman mid cilmi badan oo wax walba og yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu hubaatin aw infiruu jamiica allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey khuduu qaata xidrakum digtoonidiina qaata alxidru walxadaru sawa oo xidrina waa la ydhaha xadarna waa la ydhaha sida ashibhu wshabh wاlmilu wاlmahl ayaa alxidru wاlxadar waa digtooni labaduba yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinta ay khuduu qaata xidrakum digtoonidiina qaata oo dee diyaar garoob oo digtoonaada oo cadowgiina u foojignaada oo fanfiruu baxa jihaadka u baxa hubaatin ay mutafariqiina xaala atiin kuwo kala tagsanoo koox koox u baxaya oo kolba qayb iyo kooxe ay baxayso aw infiruu ama jihaadka ugu baxa jamiican ay mujtamiciina xaala a tihiin kuwa waxa weeyaan wada jir ah oo isku dhan macnaha jihaadka waxaad ugu baxdaan ama idinkoo koox koox u qaybsan ama idinkoo wada jir oo isku dhan u baxa yacni waxaa la tilmaamayaa uun labada sifo kay ku baxaanba dee inuu bannaan yahi inay iswada raacaan iyo inay isqaybqaybiyaan kolba sida tabta iyo taatikada dagaalku ay keensanayso unbay u soconayaan alla waxau yihi waina minkum waxa idinka mida muminiintiiyay laman mid baa idinka mid ah kaasoo layubaianna ka hadhaya jihaadka ama layubaianna ka reebaya dadka jihaadka oo yubaianna laazimna waa laga macneeyey mucaddana waa laga macneeyey marka waxa idinka mida mid jihaadka ka hadhaya ama dadka ka reebaya fain asaabadkum kaasoo hadday idin haleesho musiibatun dhibaato ay idinku dhacdo oo ama laydin jabiyo ama dhaawac iyo dhimasha idinku dhacdo qaala wuxuu odhanayaa qad ancama allah ilaahay waa ii nicmeeyey calaya aniga id wakti ayaa alla ii nicmeeyey lam akun anan ahayn macahum iyaga la jirkooda shahiidankii goobjooge xaadir ah wuu farxayaa wuxuu odhanayaa alla ilaahay nasiib baan lahaa mar haddaanan raacin walain asaabakum hadday idin haleesho fadlun fadli hadduu idin haleelo oo deeq iyo gallad iyo nicmo alla idiin timaado min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday waa haddaad guulaysataan ama qaniimo soo qaadataan layaquulanna wuxuu odhanayaa uu odhanayaa kii markii hore lahaa alla ilaah nasiib baan lahaa wuxuu odhanayaa maquululqowlku waa yaa laytani maaha ka an lam takun baynakum wa baynahu mawadda waxa uu yidhi waa yaa laytanii kuntu macahum faafuusa fawsan cadiima oo jumlada dhexe waa jumla muctarida soo kala dhex gashay qowlkii layaquulanna iyo maquululqowlkii la yidhi oo yaa laytani ka bilaabmaya marka layaquulanna wuxuu odhanayaa uu odhanayaa maxay yaa laytanii alla shallaytadayde kuntu maan ahaado macahum iyaga la jirkooda maan ahaadoon raaco fa afuuza an liibaanee fawsan liibaan cadiima weyn wuxuu ku calaacalayaa alla maan iska raaco waxay heleen aan la hele eh muxuu sidaa odhanayaa ku soo noqo ka an lam takun sidii waxaanay ahaynba baynakum idinka iyo wa baynahu isaga dhexdiinna aanay ahaynba mawaddatun wax kalgacali sidii waxaydaan weligiinba is-aqoon oo idaan saaxiibin oo kalgacalaanu idinka dhaxayn ayaa wuxuu ku calaacalayaa alla miyaan raaco waxay heleen aan hele eh labadan aayadood waxaa ku sugan wujuubu listicdaadi taami lilacdaa horta si dhammaystiran cadowga gaalada in loogu diyaargaroobo waayo gaalo waa cadow mar walbana waa cadaawad soo jireeno oo kuu taagan marka diyaargarow bay u baahanta waaciduu lahum ma statactum min quwa wax alla waxaad awood heshaan u diyaargaraysta baa allow yidhi gaalada jihaadkooda iyo dagaalkooda maadiyan wa macnawiyan maadi ahaan oo hadday hub tahay hadday ciidan tahay hadday cudud tahay dee dadka muslimiintu inay ugu diyaargaroobaan wa macnawiyan macnawi ahaanna waa inay ugu diyaargaroobaan oo cududda milatari waxaa ka horeysa iimaanka qalbiga oo haddii iimaan la waayo ciidan kasta la imo waxba kuu tari maayo waayo dee wama nasru ila min cindi illahi alcasiizi alxakiim waxay nagu soo martay suuratu aali cimraan fara badnaan iyo awoodna laguma guulaysto fara yaraan iyo hub yaraanna laguma jabo waxay noogu filayd baynu soo maray uxud iyo beder uxudna iyagoo fara badan ayay muslimiintu jabeen waa macsiyadii ay ku dhaceen saxaabada qaarkood darteed bederna iyagoo yar oo intaasoo jeer gaaladu kusoo labinlaabmaysa ayay guulaysteen waa taacadii rasuulka darteed marka yacni diyaargarowga maadiga ah waxaa ka horeeya ka macnawiga ah ee caqiidada iyo iimaanka muslimiinta oo yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum digtoonida waxaa ka mid a dee cadowgaaga u diyaargarow dee halkay ugu diyaargaroobi muslimiintu cadowgoodii baabay baryayaanay hubkii ka qaadanayaan ma hub ay wax iskaga celiyaan bay siinayaan marka marka qofka muslimkii isagay ahayd dee inuu isku tashado oo uu naftiisa ku taamo oo waxa weeyaan isagu noqdo qof taabagalay oo isku filan taasina waxay imanaysaa uun muslimiinta horumarka iyo xadaarada iyo wax hal abuurka iyo wax samaynta muslimiintu iyagaa ugu horreeyey iyagaana adduunka ugu sarreeyey maantana waxay ugu dambeeyaan un diintooda markay ka durkeen markay usoo noqdaan unbaa hormoodnimadoodii usoo noqonaysa marka cibradu waa diinta oo xadiidkii muxuu ahaa idaa tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarc وتركتم الجهاad في سبيiل اللaه سلط الله عليكم ذuلا لا ينزعه حتى ترجعوu إلى dينiكم markaad محaرaمaaدkaa ku dhacdaan ee ribada aad ku macaamiشhaan ee adduunyada aad u ilataan ee aakhire aad ilowdaan ee جiهاadka aad isaga tagtaan duli baa alla idinku salidaya anuu idinka siibeyn ilaa diintiina aa u noqotaan idan duliga maanta ilaahay nagama qaadayo xataa narjica ila diin ilaa diinta aynu noqono diinteenni halkaynu ka taaganahayna dee idinkaa markhaati ka ah yacnii dhacdooyinka dhexdeenna ka dhaco keliya inaynu isku xukunno ayaynu ka waabanna aynu ka habranna camalkale iska dhaaf diintu ma salaad iyo cibaado oo keliya waa cibaado waa caqiido waa xukum waa dhaqaale waa siyaasad waa wax walba diintu laakiin waa in qur-aanka iyo sunnada intaba laga qaato maaha dee aaraada iyo ahwaada shaydaaniga ah siyaasadda maanta lagu dhaqmaa waa siyaasa shaydaaniya laakiin tii sharcigaa loo baahan yahi ee kitaabka iyo sunnada waafaqsanayd waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuud munhazimiina nafsiya bayna almuslimiin wahum lmunaafiquun wadicaafu liimaan in muslimiinta safkooda laga dhexelayo dad nafsiyan u jabaya oo dee waxa weeyaan col hortiiba jabaya oo haziima nafsiya ay ku suganta waa kuwaa ka hadhaya jihaadka ama dadka ka reebaya kuwaana waxa hormood u ah munaafiqiinta iyo kuwa iimaankoodu taag daran yahay ee daciifkaee lagu adag aanu ku taagnayn waxaa miaal u ah cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul madaxii munaafiqiinta maalintii uxud yacni dhowr boqoloo nin ayuu dib ula soo noqday oo madiine uu kula soo noqday oo waxa weeyaan ghaswadii uxud iyadoo saxaabadii ay u wada baxeen ilen munaafiq buu ahaa munaafiqiin badan ayaana la socotay dhowr boqoloo nin buu dib ula soo noqday marka waa dhaqanka munaafiqiinta inay muslimiinta kala reebaan oo safkooda dhexdiisa ay khalkhal ku ridaan waxay culimmadu isweydiiyeen wa ina minkum maxaa loo yidhi waa munaafiqiine waxaa loo yidhi wa ina minkum waa bixasabi aahir sida jalaaluddiin asuyuuti uu ku sheegayay jalaaleynka waa xasaba aahir siday muujisanayaan muuminiintay ka mid yihiin oo axkaamta munaafiqiintu waa maxay adduunyada muuminiintay la xukun yihiinde ila inagu waxa u qarsoon inama saara laakiin munaafiqu muslimiintu iska dhex socdaa maalkiisa loo dhowaan maayo naftiisa loo dhowaan maayo marka wa ina minkum waa biaahir waa agga xagga xukumka daahirkaee muuqda ayay idinkaga mid yihiin sheekha le alfutuuxaat alilaahiya sharaxa jalaaleynka oo jalaaleynka waxaa sharxay sheekha aljamal wuxuu ku sharxay alfutuuxaat alilaahiya aljamal wuxuu ku yihi futuuxaat lilaahiya wlain asaabakum fadlu min allah nisbatu isaabati اlfadli ilى janib اllahi tacaala duuna isaabati اlmusiiba min alcaadaati الshariifa altanziiliya kama fii qowlihi tacaala waida maridtu fahuwa yashfiin wuxuu yidhi aayaddan haddaad u fiirsataan musiibada alla looma tiirin fadligana waa loo tiiriyey musiibada waxaa la yidhi fain asaabatkum musiiba hadday musiiba idin hesho ilaahay looma tiirin fadligiina alla loo tiiriyey oo walain asaabakum fadlu min allah fadli alle ka yimid hadduu idin helo markaa sheekhu waxa uu yidhi fadliga xagga alle in loo tiiriyo musiibadana loo tiirin waayo waa caado iyo dhaqan sharaf leh oo qur-aanku caanku yahay oo waa ta'aduban maca allah in badanna wayna soo martay yacni iyadoo ilaahay laga edebsanayo ayaa waxa khayrka iyo fadligana alla loo tiiriyaa waxa sharkana xagga shaydaanka hadda labadaba allaa qadaray ashar waalkhayr laakiin edabtu waxay tahay khayrkaa alla loo tiiriya sharka looma tiiriyo oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa kii yidhi waalkhayru kulluhu fii yadayk waasharu laysa ilayk khayr oo dhamme allow gacantaaduu ku jiraa sharkuna xaggaaga ma aha marka waa edab inaan xagga alleh loo aanayn wixii shar ah alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey khuduu qaata xidrakum digtoonidiinna oo digtoonaada oo foojignaada oo fanfiruu jihaadka u baxa hubaatin xaal atiin koox koox aw infiruu ama jihaadka u baxa jamiican ay mujtamiciina xaal atiin dhammaantiin kuwa wada jira oo wada socda waina minkum waa min xayu daahir sidii cabdillaahi bnu ubay ibnu saluul iyo kuwii la midka ahaa waina minkum waxaa idinka mida muuminiintii laman mid baa idinka mid ah kaasoo layubai'anna jihaadka ka hadhaya ama dadka ka reebaya ayaa idinka mid ah fain asaabatkum hadday idin haleesho musiibatun dhibaato oo aad jabtaan ama dhimasho iyo dhaawac idinku dhaco qaala waxa uu odhanayaa kaasi qad ancama allah ilaahay waa ii nicmeeyey calaya aniga id wakhti ayaa alla ii nicmeeyey lam akun anan ahayn macahum iyaga la jirkooda shahiidankii xaadiree goobjooga sidaasuu odhanaya walain asaabakum hadduu idin haleelo mu'miniintiyey fadlun gallad iyo nicmo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay dheeraadsiin ilaahay xaggiisa ka timid hadday idin idin haleeshana oo aada guulaysataan ama qaniimo aada qaadataanna layaquulanna wuxuu odhanayaa uu odhanayaa yaa laytanii waa maquululqowlkii shallaytadayda eh kuntu maan ahaado macahum la jirkoodaon la socdo fa afuuza an liibaane fawza liibaan oo cadiiman weyn muxuu sidaa odhanayaa jumladii dambe kusoo noqo kaan lam takun sidii waxaanay ahayn oo kale baynakum idinka iyo wa baynahu isaga dhexdiinna aanay ahaynba mawadatun wax kalgacalihi sidii waxaydaan weligiinba isjeclaan oo idaaniis aqoon ayuu sidaa ku cataabaya oo ku calacalaya wallahu aclam